madaxweyne trump ayaa isaga oo ka hadlaya dagaalada bariga dhexe waxa uu sheegay in ciidamada maraykanku ay dagaalka bariga dhexe ku jireen sagaal iyo toban sano laakiin xaqiiqada ayaa ah in dagaalka afghanistan uu bilaabmay labadii kun iyo kowdii gaar ahaan weerarkii koob iyo tobankii sebtembar kadib dagaalka ciraaq ayaa isaguna bilowday labadii kun iyo saddexdii waana muddo toddobiyo toban sano laga joogo waxaa kaloo xusud mudan in ciraaq ay ka tirsan tahay bariga dhexe balse afghanistan ay ka tirsan tahay dalalka ku yaala koonfurta iyo bartamaha eshiya dhinaca arrimaha gudaha ee maraykanka waxa uu madaxweynuhu sheegay in hoos ay u dhacday tirada dadka kaalmada raashinka ka hela dowladda marka xaqiiqada la eegana tirada dadka raashinka kaalmada ah ka hela dowladda maraykanka ma aha mid wax badan hoos u dhacday sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii ka hor intaan la dooran madaxweyne trump waxaa tirada dadkaasi ay ahayd ku dhowaad afar iyo afartan milyan sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankiina waxay ahayd afartan milyan sidaasi daraaddeed hoos u dhaca uu madaxweynuhu ku sheegay shanta milyan ma aha mid sax ah balse waa ku dhowaad afar milyan oo qof oo keliya madaxweynaha ayaa khudbaddiisa ku sheegay in muhiim ay tahay derbiga laga dhisayo xadka maraykanka iyo mexico derbigaas uu sheegay inuu hoos u dhigayo dadka sharci darrada ku soo gelaya isagoo tusaale u soo qaatay magaalada san diego oo derbiga laga dhisay kaasi oo sida uu sheegay hoos u dhigay tirada dadka sharci darrada ku soo gelaya laakiin xaqiiqada marka la hubiyo waa run arrintaasi way jirtaa in san diego ay tirada soo galootigu hoos u dhacday balse waxay dadku u wareegeen saxaaraha kulul ee gobolka arizona halkaasi oo soo galooti badan oo tahriibayaal ah ay kulaylka u dhinteen taasoo macnaheedu tahay in dadku ay isku dayi karaan inay meelo kale ka soo galaan xafiiska isla xisaabtanka ee dowladda maraykanka ayaa sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii sheegay inaanay xukuumadda maraykanku soo bandhigin warbixin muujinaysa sida uu derbigu u sugi karo ammaanka xadka dhinaca fursadaha shaqo ee dadka laga tirada badan yahay ee maraykanka waxa uu madaxweynuhu sheegay in dadka madowga ah iyo dadka ka soo jeeda eshiya iyo latin america ay shaqo la-aantoodu ay gaartay halkii abad ugu hoosaysay laakiin xaqiiqadu sidaasi ma aha balse waxaa xaqiiq ah in dadkaasi ay shaqo la-aantoodu kor u kacday tusaale ahaan dadka maraykanka ah ee madow heerka shaqo la-aantoodu waxa uu hoos u dhacay bishii mey isagoo gaaray ku dhowaad boqolkiiba lix laakiin waxa uu sare u kacay bishii julaay iyadoo tiradu gaadhay boqolkiiba toddoba dadka madowga ah ayaa shaqooyinkii ugu badnaa helay intii uu madaxweynihii hore barack obama uu talada hayey dhinaca dhaqaalaha waxa uu madaxweynaha khudbaddiisa ku sheegay in dhaqaalaha maraykanka markii isaga la doortay kadib uu si mucjiso ah oo aan hore taariikhda loogu aragay uu kobcay laakiin xaqiiqadu sidaasi ma aha inkasta oo dhaqaalaha maraykanku caafimaad qabo haddana uma dhowo heerka taariikhiga ah ee uu madaxweynuhu sheegtay iyada oo khubaradu ay ku tilmaameen sawirka uu madaxweynuhu bixiyey inuu yahay mid ka badbadis ah
dhinaca haweenka waxa uu madaxweyne trump uu sheegay in intii uu xilka qabtay ay sare u kacday tirada haweenka ee shaqooyinka helay arrintaasi ayaa ah mid run ah laakiin sababtu ma aha siyaasadda madaxweyne trump sida uu sheegtay balse waxaa sabab u ah tirada shacabka maraykanka oo korodhay laakiin waxa ay dooddu ka taagan tahay in heerka iminka ay marayaan uu yahay heerkii taariikhda ugu sarreeyey iyo in kale